iskuulka hoose iyo dhexe ee radotul iimaan ee magaalada baladweyn ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag la-ana ka helay in ka badan siddeetan arday oo isugu jirta danyar iyo aqoon ardaydan oo kasoo jeeda qoysas danyara ayaan iska bixi karin qarashaadka waxbarashada saciid maxamed aadan maamulaha iskuulka hoose iyo dhexe ee radotul iimaan ayaa raadiyo beerula uga waramay ardayda heshay fursadaha waxbarasho
ardaydaas arday way jiraan weliba waxay isugu jiraan laba marxaladood marxaladda koowaad waa arday daruuf waxbarasho oo ziira ay haysato oo aan waxba awoodin ardagaas sidiisaan ku qaymaynaa waana ku qaabilnaa waxaa kaloo jiro arday ayadana daruuf waxbarasho oo dhexdhexaada ay haysato tusaale ahaan ardaygii wuxuu awoodaa qarashaadkii inuu wax iska bixiyo waxna uusan bixinin bixi karin marka duruuftaas labaa loo kala qaadayaa duruufta koowaad oo ah ardaygu inuuna waxba awoodin waan ku caawinaaho waan ku aqbalnaa duruufta labaad oo ah ardaga inuu wax awoodo waxna uuna awoodin ayadana waan ku qaadanaa marka ardada si guud ahaan ardada bilaashka ah ee danyarta ah ee annaga aan waxbarashada siino ilaa iyo siddeetan arday ayay gaarayaan qaybta dugsiga hoose dhexe markii loo fiiriyo siddeetankaas arday marka waxay isugu jiraan arday si bilaasha wax ku barto oo gebi ahaanba aanan awoodin isugu jiro danyar oo daruufaysan iyo agoon annaga waxaan isleenahay kaalin mug iyo miisaanle ayaa kaga jirnaa waxaan ognahay arday badan oo daruufaysan oo waxbarashada aan awoodin sidaa daraaddeed annagoo isku howlayno in duruufahaas iyo baahiyahaas la daboolo waxaan isku daynaa ardagii waxbarasho doon ah ee yimaado iskuulka roodta imaan daruufo hadday jirto ardagaas duruuftaas sidii looga xali lahay in aan isku howlno islamarkaasna uuna waxbarashadii uuna kaga harin daruuf dhaqaale awgeed marka duruufaha magaalada beledweyne jiro ee aadka u naafeeyey waxbarashada iyo dhan kastay noloshu tahayba annaga waxaan isku howlnaa sidii kaalinta intii aan awoodna aan kaga qaada lahayn waxaana sidoo kale soo dhoweynaynaa cid kasta oo dareemayso baahi waxbarasho daruufuna jirto waxaan u sheegaynaa inaan kaalin ka qaadanayno in waxbarashadaas aan duruuftaas aan ka qayb qaadanno duruufta waxaa keeni karta ardayga inuusan awoodin qarashaadkii inuusan awoodin uniformkii inuusan awoodin bugaagtii wax lagu bara lahay sidaa daraaddeed annaga marka ka kaalin ahaan waxaan awoodnaa inaan ka caawinno dhanka qarashaadka dhaafid iyo kafiifin waxay ahaa laheydba marka kaalin muglahan kaga jirnaa waana soo dhoweynaynaa xarumaha waxbarashada ee magaalada beledweyne ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag la-ana ka helo arday isugu jirta danyar iyo agoon